أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في المساقات فصل هذاك فاصل مدوح كلا سارو في المساقات وحو فصل ياهي إسلا وراب تنكي أيو فصل ياهي masaladan masalatu lmusaaqaat la yidhaaho ujeeddada sharcigu uu ka leeyahay waxaa weye wa hiya an yucaamila gayrahu waa inuu gayrkiis uu la mucaamaloodo oo heshiis uu la galo qof kale calaa tacahudi naklin geedtimireedka ka shaqayntiis aw shajari cinabin ama geedka cinabka ah beeraha cinabka ah ama beeraha timirta inuu maaragtaa uga shaqeeyo bisaqyi waraabin iyo watarbiyati barbaarin uu geedaha barbaarinayo wa takuunu hamaratu lxaaditha midhaha meesha ka soo dariya oo beertu ay dhashana aw ilmawjuudatu lahumaa ama midhaha geedaha timirta ah iyo geedaha cinabka ah isla markaaba laga helay oo midhaha saaran lahumaa labadooda inay u sugnaanayaan wa takuunu hamaratu midhuhu inay ahaanayaan midhahaasu alxaaditatu soo dariyey aw ilmawjuuda ama midhaha hadda joogaba lahumaa lilmutacaaqideyn labada shaksi oo markaa ballanka wada galay inay midhaha qeybsanayaan bishuruudin ta'tii masaladuna waxay iska leedahay shuruud noo iman doonta marka musaaqaadka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye beeraha timirta ah iyo beeraha cinabka ah inaad qof heshiis kula gasho beeraha kuu xanaaneeya oo kuu waraabiya oo kuu fala oo kuu ilaaliya oo waxyaalaha qashanka ah oo dhan ka ilaaliya oo waraabiya kaasaa waxaa la yidhaha musaaqaat musaaqaadkaas marka shuruudaha ay iska leedahay iyo waxyaalaha ay ku ansaxdo iyo waxyaalaha ay ku burayso ayuu noo sheegi doonaa sheekhu raximah اllahu tacaala tasixu lmusaaqaatu isla waraabtanka oo qof la yidhaaho beertan ii waraabi oo iga shaqee isla waraabtankaasi way ansaxdaa calى الnakli calىa shajaari الnakli calىa shajarati الnakli geedaha timirta ah ayaa isla waraabtankaasi ku ansaxaa wاlcinabi wa shajari اlcinabi geedaha cinabkaana isla waraabtanku wuu ku ansaxaa sheekhu wuxuu ku leeyahay masaladan mas'alaة الmusaaqaat oo laleeyahay beeraha ha laga shaqeeyo ha la waraabiyo hadhowna waxaan qeybsanaynaa midhaha ka soo baxa midhaha ka soo baxa sidii lagu heshiiyo shaqaalaha in la siiyo midhihii ka soo baxa kala bar midhihii beertu ay dhasho saddex meelood hal meel inuu qaato waa bixasabi اlitifaaq marba sidii lagu heshiiyo wuxuu ku leeyahay sheekhu marka masaladan masأalaة الmusaaqaat waxay ku ansaxdaahay khaas ku tahay calى الnakli wاlcinab bis yacni beertu waa inay tahay beer timireed ama beer cinab ka baxo bis ama beeraha hadduu ka baxayo liin ama cambe uu ka baxayo ama zaytuun uu ka baxayo ama qamadi uu ka baxayo waxaa sharcigu ogol yahay alkiraa bis shaqaalaha inaad ijaarato oo kiraysato oo tiraa war beertan iiga shaqee intaasoo lacagana waa ku siina laakiin masaladan hadda kitaabku ka hadlayo masalatu lmusaaqaat waxay khaas ku tahay beeraha cinabka iyo iyo timirta bis leanna axaadiista nabigu sala allahu calayhi wasalam waxay ku soo aroortay beeraha timirta iyo beeraha cinabka labadaa bis ayaa masaladani ay ku soo aroortay ama beeraha kale zaytuun iyo qamadi iyo digir iyo waxyaalaha beeraha ka baxaya taas waxaa ku bannaan oo ku ansaxaya kiro shaqaalaha in la ijaarto oo la kiraysto oo la yidhaaho war beertan iifal oo iiga shaqee maalintiina ama bishiina intaa qaado oo lacaga taasi taasay ku ansixi amaa musaaqaad waxay khaas ku tahay cala alnakli waalcinab tasixu lmusaaqaatu musaaqaad waxay ku ansaxdaa cala alnakli calaa shajari nakl geedaha timirta ah waalcinabi wa shajari alcinabi iyo geedaha cinabka bis wax kale geedo kale kuma ansaxdo bishardi an takuuna hamaratu midhuhu inay ahaanayaan shardigeeda ayay ku ansixiyoo lilmutacaaqideyn labada heshiiska wada galay inay midhuhu ay qeybsanayaan oo midhuhu qof kaloo saddexaad aan loo shardinin waxaa shardiya bishardihi labada qof oo heshiiska wada galay inay midhaha qaybsanayaan see ku qaybsanayaan bixasab ilitifaaq waa say ku heshiyaan ayaga u taalla waxaa la dhihi karaa qofka shaqaalaha midhihii kala bar qaado waxaa la dhihi karaa midhihii saddex meelood markii loo qaybiyo hal meel qaado waa sidii mar walbaba ay ku heshiyaan sheekhu marka wuxuu yidhi bishardi an takuuna hamaratu lilmutacaaqibiin waxaa shardiya midhaha inay qaybsadaan labada heshiiska wada galay sidii ay ku heshiiyaanna ay u qaybsadaan muxuu la diidahay sharcigu muxuusan ogolayn qof saddexaad in midhihii loo shardiyo qof saddexaad oo beerta ninkii maaligahay oo beerta iska lahaana ma aha kii ka shaqaynayay caamilkiina ma aha mid saddexaad haddii midhihii loo shardiyo heshiiskaasi waa baadi mana ansaxayo cashirkeena shal waxaan kusoo qaadanay masalo middaa la mid oo masalat lqiraad ayaan kusoo qaadanay qofka haddii lacag aada u dhiibatid oo tiraao lacagtan ganacsi noogu samee faa'iido wadaagna waad leedahayo faa'iidadii wixii meeshii ka soo baxa boqol kiiba konton aan ku siin qof saddexaad haddii loo shardiyo maxay ahaan jirto khiraadka baadilay ahaan jirto ma ansixi jirin masaladan musaaqaadka iyo tii casharkeeni shalay masalat lqiraad dhinacaa waa isaga egyihiin waa iska shabahayaanoo midhaha waxaa shardiya labadan qof ninka maaliga ah oo beerta iskale iyo shaqaalaha bis haddii qof saddexaad meesha uu soo galo wixii ixsaana waa gooni iyo wixii adiga dhinacaaga soo aado masaakiinta iyo ciddaad rabto waa siin karta laakiin maxaa la diidan yahay shardi in shardi laga dhigo bishardi qof saddexaad inuu nala yeesho ma ansaxaysagu waalcilmu cilmigiina waa shardi binnasiibi nasiibkii in la og yahay waa shardi nasiibkaasoo almashruudi ee shaqaalaha loo shardiyey shaqaalaha qofkan beertan kaaga shaqaynaya waxa aada u shardisay waa in wax la og yahay ay yihiin waa inaad tidhaahid midhihii ka soo baxa kala bar ayaad leedahay ama saddex meelood meel ama afar meelood meel ama shan meelood meel waa in la og yahay wixii miskiinkan shaqaalaha wixii loo shardiyey waa in la og yahay wa taqdiiruhu biاljus-iya sharxa wuxuu ku leeyahay waxaana lagu qadari jusnimo jusnimo muxuu ula jeedaa yacni laba meelood markii loo qaybiyo hal meelaad leeda saddex markii loo qaybiyo hal meelaad leeda waa sidii haddaanu ku mihaalinayno jus-iyadaas ayaa lagu sharday nadiira maa mara fi shuruudi halaaثati fii ribxi اlqiraad waxay la mid yahay ule faa'iideed wadaaggii masalat اlqiraad shuruudihii saddexda aanu kusoo qaadanay ayuu la mid yahay wاlcilmu ogaalna waa shardi binasiibi nasiibka in la ogaado nasiibkaasoo almashruudi ee la shardiyey wa an yakuuna alcaaqidaani labada heshiiska wadagelaya jaa-izay atasarufi laba qof oo tasarufkoodu bannaan yahay oo sharcigu uu banneeyey inay u madax bannaanaadaan xoolahooda ay ku tasarufaan waa inay labadooduba ay yihiin waa sidii masalatu lqiraaq aanu ku soo marnay maxaan la ogolayn marka qofaan tasarufkiisiiba isagaba maxjuuru calayhi ah baabulxajri waan kusoo qaadanay dadka sharcigu uu xayiraadda xoolahooda uga soo rogay oo xoolahoodii aan ku tasarufi karin qof xoolihiisiiba aan ku tasarufi karin ma geli karo heshiiska musaaqaadka musaaqaadka heshiiskiisa ma geli karo maalan waa saqiir waa qof waalan waa qof safiiha ma geli karaa wa an yakuuna alcaaqidaani labada qof oo heshiiska gelaya jaa-isayi tasarufi laba qof oo tasarufkooda uu bannaan yahay waa inay yihiin wa tasixu musaaqaadka masaladan musaaqaadku waxay ka ansaxdaa min alweliyi qofkii mas-uulka ahaa oo maalkii agoonka iyo kii waalnaa maalkiisa qofkii mas-uulka ka ahaa kaasi heshiiska waa geli karaa musaaqaadka wa tasixu musaaqaad waxay ka ansaxdaa min alweliyi qofkii mas-uulka ahaa xaggiisa way ka ansixi limaxjuurihi weligaas qofkii asaga maxjuurkiisa ahayoo loo xayiray oo maalkiisa uu gacanta ku hayay ayayna u ansixi musaaqaadka yani masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye musaaqaad waxay ka ansixi qofkii mas-uulka ahaa maalan wuxuu gacanta ku hayaa beerihii agoonta beerihii masaakiintii agoontii iyo saqiiradii ayuu gacanta ku haya markaasuu beerihii agoontu wuxuu gelinaa musaaqaad shaqaalu intuu u yeero wuxuu leeyahay war wixii ka soo baxaa yacni midhihii ka soo baxaa laba meelood meel ayaad leedihiin ama saddex meelood meel ayaad leedihiine galab beerta u samayn karaa wallahu yaclamu lmufsida min almuslix ilaahayna jala jalaaluhu wuxuu leeyahay maalka agoonka tasarufka qofku markuu samaynayo qofka wax fasaadinaya iyo midka wax hagaajinaya ilahay waa kala ogyahay yacni maxaa loola jeedaa beeraha agoommada marka aada gelinayso shaqaalaha musaaqaadka bishardi qasdi اlislaax waa inay danu ugu jirto agoonta agoonta waa in maslaxa ugu jirto laakiin isagii weligii hadduu ku danaysanayo oo asagu limaslaxatii uu gelinayo ma banaano bishardi in maslaxa ay ugu jirto maxjuurki wa an yakuuna almaalu maalku waa inuu ahaado maqruusan maal la tallaalay waa inuu maalku noqdo maalku muxuu yahay maalka yani waa beerihii wo beeraha loola jeedaa maalkee beeruhu horta waa inay beero tallaalan yihiin oo geedihii geedihii cinabkii iyo geedihii timirtii geedo tallaalan waa inay yihiin wax hadda ka bacdi la tallaali doono geeda hadda ka bacdi la tallaali doono musaaqaadku kuma ansaxayo geeduhu geedo tallaalan inay yihiin shardi wa an yakuuna waa inuu ahaado caqdiga heshiiska musaaqaadka biiijaabin wa qabuulin iijaab iyo aqbal waa inuu noqdo niyo kuma ansaxo sida cuquud badan aan kusoo marnay cuquud badan oo nidaamka loo shardinayo waan soo marnay mas'alatu lqiraad ayaan sidaas oo kale aanu kusoo qaadanayo waa in qofkani uu yidhaaho saaqaytuka waxaan caqdi kugula galay yacni musaaqaad beerahan inaad ka shaqayso ow caamaltuka calaa haada kanaan kulagula mucaamalooday ow sallamtuhu ilayka beertan adigaan kuu dhiibay litatacahadahu bikada waxaas inaad uga shaqayso ayaan beerta kuugu dhiibay waa inuu yidhaaho qofkii beerta iska lahaa iyo wa qabuulin aqbal kii kaloo shaqaalaha isaguna qabiltu waa inuu yidhaho qabiltu haadihi lmusaaqaad ama qabiltu haada alcahda cahdigan iyo mucaamaladan waan aqbalay waa inuu yidhaho wa anlaa yashtarida waa inuusan shardinin shaksigii beerta iska lahaa cala alcaamili shaqaalaha dushiisa gayra maa iyo ladii kii gayrkiis waa inuusan ku shardin calayhi cala alcaamili shaqaalaha dushiisa wixii ahaa wax aan ahayn waa inuusan ku shardin yani masaladan ulejeedada laga leeyahay waxaa weeye shaqaalahana waxbaa looga baahan yahay oo sharcigu mas-uuliyad uu saaray inuu beertii uu uga shaqeeyo ninkan maaligaahee beerta iska lena isagana waxbaa looga baahan yahay wixii marka shaqaalaha sharcigu uu saaray wax aan ahayn waa inuusan shardi kula gelin culays aan sharcigu shaarin shaqaalihii waa inuusan isagu shuruud uga dhigin culays uusan saarin culayska uusan sharcigu saarin maxaa ka mid a sharcigu waxyaalaha uusan shaqaalaha yani culayska uusan saarin waxaa ka mid a binaa'i ilxiitaan mas'alatu binaa'i ilxiitaan beerta in derbi lagu soo dhiso oo lagu soo wareejiyo shaqo kuma laha ninkan wuxuu shaqo ku leeyahay geedahaas iyo wixii khuseeyey geedaha inuu falo inuu hadhow hadday bislaadaan uu jaro inuu ilaaliyo waxyaalaha bahallada iyo waxyaalaha uu ka waardiyeeyo howlahaas inuu waraabiyo howlahaasaa lagu leeyahay laakiin haddaad shardi uga dhigtid bishardi beerta ka shaqee bishardi derbina ku wareeji oo wixii dhismo ah gidaarkana waa inaad kusoo wareejiso ma ansaxayo waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha shaqaalaha sharcigu uusan saarin xafru lanhaar xafru alanhaar bishardi wuxuu yidhi webiyo inaad qodo oo beerta webi aad kusoo xiriiriso oo webiyo aad u samayso de waxaas ninka beerta iska leh ayaa sharcigu dusha uu ka saaray shaqaaluhu shaqo kuma lahan walidaalika marka sheekhu wuxuu ku yidhi wa anlaa yashtarida waa inuusan shardin qofkii maaliga ahay oo beerta iska lahaa cala alcaamili shaqaalaha dushiisa waa inuusan ku shardin gayra maa iyo ladii kii gayrkiis calayhi shaqaalaha dushiisa wixii ahaaday gayrkiis waa inuusan shardi kula gelin wixii sharcigu uu dusha ka saaray waxaan ahayn waa inuusan shardi uga dhigin waa inuusan shardi uga dhigin la yidhi maxaa baxay ixsaanku waa furan yahay ninkii shaqaalihii haddaan shardi looga dhigin laakiin uu yidhaaho or beerta anaa gidaar kusoo wareejinay oo ixsaanaan samayn hadduu yidhaaho taasi saxiix wey marka wa macrifatu wa macrifatu maa shay wayushtarad waxaa la sharday macrifatu kullin mid walba barashadiisa kulligaasoo minhumaa labadoodii ka mid a waa shaqaalihii iyo ninkii beerta iska lahaaye maa shay waa inuu garto qof walba shaygaasoo calayhi calaa kullin minhumaa mid walba oo labadooda ka mida dushiisa ahaaday oo min alcamali shaqadii ah waxaa kaloo shardiga shaqadu inay kala xadidan tahay shaqaaluhuna waa inuu yaqaano waxa laga rabo kan beerta iska lehoo maaliguna waa inuu yaqaano waxa isagana sharcigu dusha ka saaray labadooduba shaqadooda inay yaqaanaan waa shardi wa macrifatu maa wayustaraddu waxaa la shardiya macrifatu kullin minhumaa mid walboo shaqaalihii iyo maaligii ka mid a barashadoodaa la shardi aqoontoodaa la shardiyaahoo maa shay ay yaqaanaan shaygaas oo calayhi calaa kullin minhumaa mid walboo labadooda ka mida dushiisa ahaaday oo min alcamali shaqadii ah mid walba shaqada uu sharcigu dusha ka saaray inuu yaqaano waa shardi see lagu ogaana marka mid walba shaqadiisa hadduu sheekhu kuu sheegi mid walba shaqadiisa wuxuu ku yihi sheekhu cala alcaamili shaqaalaha dushiisa waxaa ahaaday an yacmala inuu sameeyo maa ayiladii kii inuu sameeyo fiihi maaga dhexdiisa uu ku sugan yahay salaaxu thamari miraha wanaaggooda uu ku sugan yahay wadaalika kasaqi waraabin oo beerta la waraabiyo oo kale wuxuu ku yihi sheekha wuxuu rabaa inuuna kala baro sheekhu shaqaalaha maxaa laga rabaa ninka maaligaahee beerta iskalena maxaa laga rabaa wuxuu ku yidhi cala alcaamili shaqaalaha dushiisa waxaa ahaaday an yacmala shaqaaluhu inuu sameeyo maa shay uu sameeyo shaygaasoo fiihi shayga dhexdiisa salaaxu thamari midhaha wanaaggooda uu ku sugan yahay wax walba oo midhahaas wanaaggooda uu ku sugan yahay oo midhuhu ay ku kobcayaan wax walba oo midhuhu ay ku kobcayaan isagaa laga raba maxaa ka mid a waxyaalaha midhuhu ay ku kobcayaan wadaalika kasaqyi waraabintii oo kale beerta in la waraabiyo wa tanqiyati nahri webigii oo la saafigareeyo webigu hadduu xirmo qashan iyo dhagxaan iyo waxyaalaha haddii webigii biyaha ay isku aadiyaan dhagxaanta iyo qashanka iyo waxyaalaha inuu ka saafigareeyo waalbi'ri wa tanqiyati albi'ri ceelka saafigarayntiisii oo kale haddii beerta ceel laga waraabinayana ceelkii wasakh iyo dhagxaan iyo waxyaalaha hadday ku daataan shaqaalaha xilkaas yacni sharcigu uu dusha ka saaray inuu ceelkaa uu ka bixiyo waxyaalaha wasakhda ah wa talqiixi bacrimintii oo kale haddii geeduhu bacrimin ay u baahdaan bacrimintii isagaa laga rabaa yacni talqiixa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye timirta cajaa'ibay leedahay cajaa'ibta timirta waxaa ka mid ah geedaheedu waxay u qaybsamayaan lab iyo dhadig lab iyo dhadig ayaybay u qaybsamayaan waxaa la sameeyaa marka mararka qaarna hawada yacni hawadan yacni uu ka qaataa talqiixa bacriminta ee geedkan dhadiga ah hawadu wuxuu ka soo jiitaa geedaha oo labka ah ayuu udugooda iyo riixdaa ku soo baxaysa dabayshaa soo jiidaysa saasuu bacrimis ku qaataa oo ku dhalaa geedaha timirta mararka qaarna hadday dabayshaas ay yacni geedku ku dhali waayo oo bacriminta uu ku qaadan waayo dabaysha waxaa la sameeyaa fiidaha yacni geedkan labka ah fiiddiisaa la soo qaadaa fiidda geedka dhadiga ah ayaa inta la dilaaciyaa la dhexgeliyaa saasuu marka mirihii uu ku dhali mararka qaarna wuxuu isaga kaaftoomaa dabaylaha uu soo soo qaadanayo oo geedaha labka uu ka soo qaadanayo geed geedka dhadig marka geeduhu hadday u baahdaan talqiix iyo habkaas iyo usluubkaas in loo bacarimiyo yaa laga dooni shaqaalihii ila waa wax miruhu ku kubcaya wax walba oo miro haddana ugu jirto shaqaalaha laga rabo wax walba oo miruhu ay ku kubcayaan wa talqiixi bacrimintii iyo wa xifdi thamari iyo miraha ilaalintooda miraha in la xafido oo la ilaaliyo isagaa laga rabaa ilaa beerta laga yacni laga goosanayo oo mirihii beerta laga qaadayo intaas miraha isagaa ilaalinaya waardiinaya waaljudaadi wa min aljudaadi goyntii ah beertu markay bislaato isagaa goynaya miraha timirtii iyo cinabkii isagaa la rabaa inuu soo jaro oo soo gooyo halkaa marka waxaanu ka ogaanay mas-uuliyat alcaamil shaqaalaha mas-uuliyadda laga doonay iyo waxaa sharcigu uu dusha ka saaray shaqaalaha halkana sheekhu wuxuu ka gudageli mas-uuliyatu almaalik waxaan baranaynaa mas-uuliyat almaalik qofka beerta iskale maxaa laga rabaa wamaa shaygii shaygaasoo laa yatakararu huwa shaygu aan soo laalaabanayn wixii aan mar walba soo laalaabanayn wadaalika ka binaa'i alxiitaani derbiga dhisidiisii oo kale wa xafri nahri webiga qodidiisii oo kale walbiri ceelka qodidiisii oo kale cala almaaliki maaliggaa laga raba ninka beerta iska lahaa arrimahaas isagaa sharcigu waajib uga dhigay wamaa laa yatakarar maxaa loola jeeda wamaa shaygii shaygaasoo laa yatakararu aan soo laalaabanayn wixii mar walba bil walba iyo usbuuc walba iyo aan soo laabanaynoo mar haddii shaqada la sameeyo aan dib loogu noqonayn shaqada noocaas ayaa laga rabaa maaligi ninka beerta iskale wamaa shaygii shaygaas oo laa yatakararu aan soo laalaabanayn wadaalika ka binaa'i alxiitaani derbiga dhisidiisii oo kale haddii beertu ay u baahan tahay in gidaar gidaar lagu soo wareejiyo hadday beertu ay u baahan tahay yaa laga rabaa maaliga wa xafri nahri webiga qodidiisii oo kale walbiri ceelka qodidiisii oo kale beerta webiy u baahan tahay webiha loo qodo haddii laleeyahay waa ninka beerta iskalaha laga dooni haddii la yidhaaho beertu waxay ka waraabi ceel oo ceel ay u baahan tahay ceel biyood ha loo sameeyo haddii la yidhaahana maaliga iskale shaqadaas walbiri ceelkii qodidiisii oo kale cala almaaliki maaliga dushiisa ayaa shaqadaasi ahaatay wahiya musaaqaadka mas'aladan masalatu musaaqaad laasimatun mid laasima weeye oon laga bixi karin waxay ka mid tahay musaaqaadku min alcuquudi allaasimati min aljaanibeyn min alcuquud heshiisyada aan laga bixi karin ay ka mid tahay heshiisyada aan laga bixi karin oo lagu khasban yahay ayay ka mid tahay oo ninkii markuu heshiiskii shaqaalihii galo oo u yidhaaho beertan musaaqaadan yacni kuugu samayn markuu yidhaaho oo beertii iyo hawshii uu galo dhawaan ka baxay oon isaga laabtay ee wixiiga ha laysiiyo intaan shaqeeyey ha la igu dhufto wax lagugu dhufanayo malaa laleey ama hawsha wad ama saad uga baxday ha noqoto oo dee waxba naguma lihid adugu ayaa la leeyahy leanna wax laga bixi karo maaha waa cuquudda lagu khasban yahay oo labada dhinacba aysan ka bixi karin baabu lijaarati haadaa midkani baabu axkaami alijaarati ijaarada axkaamteedii ayuu u baab yahay halkan sheekhu wuxuu uga hadlay ijaara ijaarada iyo axkaamteeda ijaarada sharcigu wuxuu u yaqaanaa waa caqdun calaa manfacatin maqsuudatin macluumatin qaabilatin lilbadli waalibaaxati biciwadin macluum kaasaa waxaa la yidhaha ijaaro ijaaradu waa caqdun heshiis waa heshiis lagu heshiinayo calaa manfacatin manfaco shayga in nafci laga oofsado maalan gurigaa lagaa ijaaray guriga haddii lagaa ijaaray guriga miyaad dhabarka saaran waxaad guriga ka guranayso waa ku nafcin ku nafcin wey wax kale ka helmaysid guriga ee gurigii guri aada cunayso ama dhabarka aada saaranayso ma ahane ijaaradu sideedaba waa manfaco waa wax lagu nafcinayo waa caqdun calaa manfacatin heshiis lagu gelayo manfaco in shayga lagu nafciyo manfacadaasoo maqsuudatin wax loo qasdo ah oo bini aadamku daneeyo manfacadaasoo macluumatin la og yahay manfacadaasoo qaabilatin aqbali karta lilbadli dhiibid in qofka la siiyo aqbali karta walibaaxati bannaynna aqbali karta in qofka loo banneeyo la yidhaaho manfacadaas yacni waan kaa ijaaro waan kuu baneeyey inay aqbali karto waa shardi yacni la yidhi al-ibaaxa la yidhi maxaa baxay wax sharcigu uusan ogolayn in qof kale loo banneeyo dee lama kala ijaaran karo wax sharcigu uusan ogolayn in qofkan loo banneeyo lama kala ijaaran karo biciwadin ciwadna lagu heshiiyo bedel la kala qaadanayo ciwadkaasoo macluumin ee la og yahay waxa la kala qaadanayana waa wax laysla ogyahay waa sidii lagu heshiiyo sidii lagu heshiiyo shardu lcaaqideyni labada qof oo heshiiska wada gelaya waa heshiiska yani ijaarka heshiirka ijaarada labada qof oo wada gelaya shardigiidu an yakuunaa labadooda baaliqayni laba qaangaara waa inay yihiin qofka wax ijaaranaya iyo kan wax laga ijaaranayo labadooduba waa inay qaangaar yihiin qaangaar la yidhi maxaa baxay saqiir kama ansaxayo ijaaradii caaqilayni waa inay ahaadaan laba qof oo caqli leh haddii midkood uu waalan yahay ijaaradu ma ansaxayso mukhtaarayni laba qof oo doortay iyagu ijaarka waa inay yihiinoo aan lagu khasbin ijaarada khasabka ah ma ansaxayso sharciguna ma ogola qofku ikhtiyaarkiisa waa inuu ijaarada ku galo labadaas qof oo rashiidayni ee haddana toosan rushdigii aan soo marnay baabulxajri ayaan rushdiga ku soo qaadanay waxaa loola jeeda alrushdu huwa salaaxu اdiini wاlmaal waa qofku inuu diintana uu ku fiican yahay oo salaada uu tukanayo dembiyada waaweyn uu iska ilaalinayo sakaa'irtana uusan daa'imin dembiyada yararkaana uusan joogteynin maal haddii loo dhiibana maalkii waa inuu hagaajinayo tasarufkiisii saasaa marka loola jeedaa rashiideyn labadaa qofoo rashiideyni ee toosan oo maal haddii loo dhiibana lagu aamini karo haddii cibaadaadka iyo salaadii iyo khayraadkiina laba qofoo lagu aamini karo waa inay yihiin walaa budda waxaa laga maarmaan ah min siiqatin hadal waa laga maarmaan qaab hadal qaab loo hadlo hadalkaas waa shardi waxay ka mid tahay cuquudda niyada kaliyahu aysan ku fillayn ijaarka waa in la hadlo labada qof inay wada hadlaan waa shardi see loo wada hadlo wada hadalka maxaa ka mid a wadaalika ka aajartuka haada shayganan kaa ijaaray waa inuu yidhahdo haadaa maxay ku dhici waa shaygii la kala ijaaranayay ka aajartuka haada shayganan kaa ijaaray aw amase alzamtuka waxaan kugu laasimiyey iyaahu shaygii la ijaaranayay bikadaa intaasoo lacaga ayaan kuugu laasimiyey intaasoo lacagaan kuugu laasimiyey caqdigan ijaarka iyo heshiiska fayaqbalu almustaأjiru qofkii wax ijaaranayay asna waa aqbalaho bilafdi dhawaq uu ku aqbali asna waa inuu dhawaqu yidhaha qabiltu waa aqbalay waa inuu yidhaha marka siiqadaas waa laga maarmaan wa hiya tijaaradii tanqasimu waxay u qeybsantaa ilaa ijaarati caynin shay daata ah ijaaradiisii shay daata ahoo la arkayo oo mucayanoo goobta yaalla oo la kala ijaaranayo wadaalika ka aajartuka waxaan kaa ijaaray haadihi middan meesha taalla taasoo addaabata daabadda ah bikadaa intaasoo lacaga ayaan kaaga ijaaray aw amase ista'jartuka waa kaa ijaartay bikadaa intaasaan waxaan kaaga ijaartay ijaaradu waxay u qaybsantaa ku yihi sheekhu laba qaybood ijaaratu cayn iyo ijaaratu dima ijaaratu cayn iyo ijaaratu dima ijaaratu cayn maxaa loola jeeda ijaaratu cayn waxa weeye waa shay mucayanoo meesha yaalloo la kala ijaaranayo gurigan aan kaa ijaaray gaarigan ayaan kaa ijaaray faraskan ayaan kaa ijaaray wax mucayanoo goobta yaalla wey ijaaratu cayn aya wadaalika ka aajartuka waxaan kaa ijaaray haadihi daabata daabaddan bikadaa intaasoo lacaga ayaan daabaddan kaaga ijaaray waa ijaaratu cayn wax goobta yaallo la arkayo aw ista'jartuka waxaan kaa ijaartay bikadaa intaasaan kaaga ijaartay shayga wa ilaa ijaarati dima ijaaradii deyntana waa u qaybsantaa waa nooca labaadee ijaaratu dima la yidhaha waa wax meesha aan oolin oo qofka aada leedahay qoortaada un baan ka rabaa maalan qoortaadaan ka rabaa maxaa loola jeedaa wadaalika ka alzamtuka dimataka qoortaada waxaan ku laasimiyey kadaa waxaas kadaa waxaas maxaa loola jeedaa ay khiyaadata kadaa yacni qamiis inaa ii tosho ayaan qoortaada ku leeyahay qamiis inaa ii tosho macnaheeda waxa weeye hadduu rabo marka qof kale ayuu kaaga soo toli karaa leanna ijaaradu ijaaratu cayn maaha qofkan waxaad ka rabtaa qamiis tolan hadduu rabo isagaa kuu toli kara hadduu rabo qof kaleu dhihi karaa qamiiska soo tol ijaarada waxaa la yidhaha ijaaratu dima waxaa la mid a qofkii haddaad tidhaahid war waxaan kaa ijaaray waxaan kaa ijaartay yacni guri tilmaantiisu saasi sidaas ay tahay guri laba dabaqa oo mutleel ah oo sidaasi sidaas ah ayaan kaa rabaa inaan kaa ijaartay gurigii guri la arkayo goobta yaalla ma aha qofkaad dimadiisaad ku leedahay guri noocaasuu kuu raadina marka guri sifadii aada sheegatay ayuu kuu raadin markaasuu ku leeyahay gurigii aada igu laasimisay dimadeyda oo wax dayna camal igu ahaa waa kana kan weeye gurigii ijaaradaas marka maxaan leenahay waa ijaaratu dima la yidhaha wixii goobta aan oolin oo la kala ijaaranayo ijaaratu dima ayaa leedahay wa ilaa ijaarati dimatin ijaaratu dima ayay u qeybsamay wadaalika ka alzamtu dimataka qoortaada waxaan ku laasimiyey kadaa waxaasoo shaqo ah khiyaado iyo wixii la mida mare inaad ii tosho wakastiijaari daabbatin daabad ijaarashadeedii oo kale daabaddaasoo mawsuufatin la tilmaamay bisifaati salam salamka waan soo marnay baycu salam sidii loo tilmaami jiray daabad tilmaamahaas loo tilmaamay ijaarashadeedii wuxuu leeyahay waxaan kaa ijaartay rati afar jir ah oo intaas maaragtaa yacni cayirkiisa iyo buurnaanshihiisu intaa la eg yihiin oo sidaa habkiisu yahay oo awooddaas leh ayaan kaa ijaartay ii keen ratigaas ratigii sifadii lahaa yuu raadin marka ijaarada maxaa la yidhaha ijaaratu dimma haddii shaygii shay goobta yaallo uu yahay oo faraskan ama ratigan ayaan kaa ijaaray hadduu yidhaahna ijaaratu cayn ayaa la leeyahay marka ijaaratu cayn wakastiijaari daabbatin daabad ijaarashadeedii oo kale daabaddaasoo mawsuufatin lagu tilmaamay bisifaati salam tilmaamihii salamka oo kale lagu tilmaamay wa fii ijaarati dimmati wayushtaradu waxaa la shardiyaa fii ijaarati dimma ijaarada ijaaratu dimada la yidhaah oo wax goobta aan oolin la kala ijaaranayo waxaa lagu shardiyaa qabdu اlujrati ujrada gacanku dhigisteeda lagu shardiyaa fi lmajlisi makaanu fadhiga ay majlisi alcaqdi meesha heshiisku ka dhacay halkaa waa in ujrada gacanta looga qaado qofkii wax ijaaranaya waa sidii salamkii dhinacaas maxay ka shabihi baycu salam axkaamtiisii ay ijaaratu dima dhinacaas ka shabihi leanna waxaanu ku soo qaadanay bayci la dhihi jiray baycu salam waxaanu ku soo qaadanay war waxaan kaa iibiyey rati tilmaantiisu sidaa sidaa ay tahay maxaa la shardin jiray in ra-sulmaalka lagu qibdoodo majliska ayaa la shardin jiray ijaarada noocan oo kale ahoo ijaaratu dima iyadana laleeyahay oo wax la tiltilmaamaya ah iyadana ujrada waa in majliska lagu kala qibdoodo sidii baycu salamkii oo kale wa walaa budda waxaa laga maarmaan ah min alcilmi ogaal waa laga maarmaan bilujrati ujrada waxaa lagu kala kiraysanaya qiimaha ujrada in la ogaado waa laga maarmaan walaa budda waxaa laga maarmaan ah min alcilmi cilmigii waa laga maarmaan bilujrati ujradii in la og yahay laga maarmaan ujrada waxaa loola jeedaa yani waxaan wa ninka waxaa laga qaadaya guriga hadduu ijaarto gurigii maxaa ujro ah boqol dollar miya laba boqoloo dollar miya ma wax kaloo miliya ma mutaqawima wixii in la og yahay wax lagu kala ijaartay shardigu falaa tasixu lijaaratu ijaaradii kuma ansaxdo bilcimaarati camirid gurigii la camiro ijaara kuma ansaxdo leanna camiridda lama yaqaano waxa ay tahay iyo nooca ay la ekaan doonto iyo camiridda qaabka ay noqon doonto wax la yaqaano ma aha yani bilcimaara maxaa loola jeeda tusaale ahaan ninkan aad waxaa tidhi aajartuka haadihi daar gurigan ayaan kaa ijaaray bimaa taxtaaju ilayhi min alcimaarati gurigani waxa uu u baahan yahay oo camirid ah ayaan kaaga ijaaray marka ninkii lacagba laga qaadi maayo lacagna lagulama heshiiye maxaa lagu heshiiyey war gurigani waad u jeedaahe xaalkiisu ma wanaagsano wuu dundunsan yahaye gurigaas inaad ii camirto ayaa booskii lacagta iyo ahniga ii camir haddee camiriday maxaa tahay qadarkay la ekaan doonto yaa yaqaana camiriddu waa iskhilaafsanta mar waxaa jiri karta gurigii meesha ugu sarraysayo heerka ugu fiican camiriddii la gaarsiinayo mid iska dhexdhexaadaa jirta mid iska raqiisaa jirta alaabihii wax lagu camirayay rinjigii waa iskhilaafsan yahay wax la xadhayn karo ma ahan wax la xadhayn karo ma ahan marka ijaarada noocaas oo kalea ma ansaxayso aajartuka haadihi daar guriganaan kaa ijaaray bimaa taxtaaju ilayhi min alcimaara wax walboo gurigan u baahan yahay oo camirid ah gurigan ku samee ayuu yidhi ma ansaxayso ijaarada noocaas oo kale ah wayushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmanfacati manfacada laga oofsanayo shaygii la ijaartay manfacada maxaa loola jeedaa yacni guri haddaad ijaarato nafciyaad ka heli sooma waa hoyaadkii iyo jiifka manfacada waxaasaa loola jeeda haddaad gaari qofka ijaarato gaarigii nafciyaad ka heli gaarigii inaad yani korayso inaad alaab saaranayso manfaca saasaa loola jeeda wayushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmanfacati manfacada waxaa lagu shardiyaa kownuhaa manfacada ahaanshadeedoo mutamaxidatan manfaco saafi ah oo wax kale aysan ku qasnayn manfacadu inay noqoto shardi waa oo manfaco aan saafi ahayn miyaa jirta manfaca aan saafi ahayn miyaa jirta yacni shaygan la kala ijaartay waxa laga helayo waa inuu noqdo manfaco saafi ah manfaco saafi la yidhi maxaa baxay haddii manfaco aan laga helaynin wixii cayn ay noqoto manfaco maba noqone wixii cayn ayna noqotay la arkayo maal ahaan gurigan markaad ijaarato waxa guriga aada uga nafcinayso wax ishu qaban karta maaha waa hoyaadkii waa jiifkii waa alaab aruursigii waa roobkii iyo dhaxantii waxyaalaha inaad ka gasho nafcigaas waa waxa laga helay laakiin wixii hadday noqdaan ka waran yani wax lagu kala ijaartay manfaca maxdiya haddaysan noqone cayn ay noqdaan tusaale ahaan waxaa tidhi neefkan ariga ah isii waan kaa ijaartay haye maxaad ku samaynaya manfacada aad ka helayso maxay tahay neefkan ridaa waan kaa ijaartay waxaana kaaga ijaartay manfacada aan ka helayo yacni wax kasta oo ay dhasho in anigu qaato wey manfacadeeda ma ansaxayso taas de wuxuu inay nafci noqdaanaa la rabay mooye neefkan markaad ijaaratay miraha aad ka guranayso maxay noqdeen ma manfaca mise waa cayn waxaad ka helayso ha cayn wey neefkan arigaa waan kaa ijaartay waxaana kaaga ijaartay bishardi neef kasta uu dhalo inaan anigu iska qaadano waxaas ijaar lama yidhaho ijaar waxaa lama yidhaho waxaa shardi wuxuu manfaco saafi ah inay yihiin waxa shayga laga helay manfacadaasoo mutaqawimatan ee qiimo iska leh mutaqawimkan hadda sheekhu uu shardinayo loolama jeedo maa qaabala almiliya mutaqawimkii ka soo horjeeday ama lidka u ahaa miliga loolama jeedo miliga iyo mutaqawimka waan soo mari jirnay laakiin hadda mutaqawimkan macno kalea loola jeedaaho manfacadu waa inay qiimo leedahay waxaa loola jeedaa bimacnaa manfacadu waa inay noqoto manfaco miisaan leh oo loo xilan karo wax loo xilan karo waa inay wuxuu yihiin waxaan ad ijaaranayso waxa ad ka helayso wax loo xilan karo oo nafci leh waa inay yihiin oo qiimo leh manfacadaasoo maqduuran haddana awood loo leeyahay calaa tasliimihaa manfacadaas dhiibiddeeda awood leeyahay xisan min xisin xagga caqliga awood looga leeyahay in la dhiibo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana awood looga leeyahay in la dhiibo wa shardi waxaa kaloo shardiga manfacada shayga la ijaartay laga helayo waa inuu sharcigu fasaxay manfacadan in la isticmaalo la dhiibo caqligana waa inuusan ka hor imaanayn sharcigana waa inuusan ka hor imaanayn manfacadaas haddii labada mid ka mida manfacadu ay ka hor timaado oo caqligii diidan yahay ama sharcigiiba uusan ogolayn dee ma ansaxayso waxaa manfacadiisa in la kala ijaarto maxaa baxay waxyaalaha aan la ogolayn oo caqligu xataa uusan ogolayn waxaa ka mid ah tusaaluu sheekhu ku siiye wuxuu ku yidhi falaa yasixu ma ansaxayo alistijaaru ijaarasho qof in loo ijaarto calaa kelimatin hal kelimo aw kelimaatin dhowr kelimo yasiira fudud hal kelimo aan dhib ku ahayn ayaad qofka u ijaaratay ma ansaxayso taas tusaale ahaan alaaba meeshan kuu taalo markaasna waxaad leedahay warniyaho waan ku ijaartay adiga ninaad ijaaranaya waxaan kuu ijaartay qofkii meesha soo martaba war meeshan badeeca taalla iska dheh hal kel kelimo kale hadhihin adiga waxaan ku siinaa maalintiiba laba dollar aan ku siinaa d badeecadii meeshay taala isagana meeshuu iska fadhiya meeshan badeeca taala maxaa waxaasi wax qiimole ma ah yacni manfacada waxaa la rabaa manfaco la yacni dadku ay danayn karaan oo xoolo la qaabishiin karo oo qofka lacag lagu siin karo wax waa inay yihiin laakiin wixii oo ganacsigiioo meeshan kuu yaalo war meeshan iska fadhiiso qofka meesha soo marayo waa kan badeecadan hala iibsado iska dhawo hala iibsado waaba loo jeedaa qof walba iska marayo oo arkaayo muxuu wax darara uu usoo marayo tacab iyo dhib uu usoo marayo ma laha laakiin dalaalkii waa lagu ijaaran karaa dalaalnimadiisa leanna qofka dalaalka isagu tacabuu marahay waa dhibtoonay maanta o dhan wareegahayaaho wuxuu xayeysiinayaa manfacadaadii iyo badeecadaadii iyo meeshan boos fiicana ku yaallo saasi saasoo dadku maaragtay kaali idin soo tuseeho maanta o dhan dhididaa ka baxaya dalaalkii dalaalka marka istijaarkiisu waa ansaxay leannahu dhididna waa bixinaa hadallo fara badanna wuu ku hadlay oo badeecadaadii uu ku bixinayo laakiin hal kelimo in qof loo ijaarto hal kelimo oo badeecadan meeshan taalla way fiican tahay dhehbis hal kelimo ow kelimaad yasiira laa qiima laha ama dhowr kelimo laakiin aan wax tacaba lahayn oo qof uusan ku dhibtoonayn in loo ijaarto ma ansaxayso falaa yasixu ma ansaxayo alistijaaru ijaar samaysi ijaarasho ma ansaxayso cala talafudi ku dhawaaqid bimaxdi kelimatin yasiira ow kelimaatin yasiira hal kelimo inuu ku dhawaaqo ama dhowr kelimo oo fudud inuu ku dhawaaqo ma ansaxayso walow iijaaban wa qabuula qabuulka iyo iijaabkii iyo caqadka lagu ridayaba ha noqdo oo laa tacaba calayhi aan shaksiga dhib ku haynin fiiha kelimadaas biwajhin hal wejiyo wujuuhda sharciga ka midaba aan dhibay oo hal kelimo aan dhib ku hayn mar badeecadan hala iibsado meeshu iska fadhiya intaa kaliyuu leeyahy mar badeecadan way fiicantahay hala iibsado nin lugaynayo safrayo wax kala gerdinayo oo dhahayo war badeeca meesha taallo wax dad maaragta meesha kusoo xiraya ma ah meesha yaallo ma ansaxayso taas oo kale walaa yasixu ma ansaxayo istijaaru kalbin ay ijaarashadiisii ma ansaxayso lisaydi liajli sayd ugaar darteed in ay loo ijaarto ma ansaxayo ninaad ay ka ijaaratay waxaad tihi eygani sagaaro iyo goodirka iyo baciidka iyo waxaasu iisoo qabana waa iisoo ugaara ee eyga iga ijaaro ma ansaxayso eeye in la kala ijaarto limaada manfacada laga helayo eeyahan oo yacni wax laga ijaaranayo sharcigaan ogolay wax maxaa nidhi waa inuusan caqliguna diidin sharciguna uusan diidin eygii waa saxo waa shaqaynaaho waa dhididaaho wax badanuu samaynaaho ugaar badanuu kuusoo qabanaa laakiin sharcigiiaan ogoleyn sida beecaba loo diiday eeyaha kitaabulbeec waan kusoo qaadanay kitaabulbeec waan kusoo qaadanay inaan eeyaha beecoodu aysan ansaxayn lannahu waa nijaas najisulcayn beeca shuruurdiisa maxaa ka mid ahaa shayga la kala iibsanayo an yakuuna daahira waa inuu asal ahaan shaygu inuu daahir yahay ama ey inaad qofka ijaarato oo tiraa waxbuu iisa ugaarayo oo lacagaan ku siinayo sharcigaan ogolayn nafci waa leeyahay lakiin sharcigaan ogolayn sharciga eeyaha in la kala iibsado ama la kala ijaarto wuu diiday sharcigu id laa qiimata limanfacatihi sharcan shaarixa wuxuu ku yihi manfaco waa leeyahay laakiin manfacada qiimihiisa sharcigaa diiday in la qiimeeyo qiimada manfacadiisa in la qiimeeyo sharcigaa diiday bikhilaafi hiratin laakiin bahashan mukulaasha khilaafsan mukulaal qofku leeyahay waad ka ijaaran kartaa oo maxaad uga ijaaran lidafci fa'rin inay kaa difaacdo dooliga iyo waxyaalahaas inay kaa difaacdo qof waad ka soo ijaaran kartaa waxaad leedahay de mukulaashan waan kaa ijaaran oo dooliga guriga iga dhibay waa kaa ijaaran taas way ansixi wanaxwi fahdin heremcadkii oo kale lisaydin loo ijaarto inuu wax kuusoo ugaaro heremcadkii aad ugaar iyo waxyaalahaas oo kale aada u ijaaratay taas oo kale way ansixi wala istijaaru aabiqin ruux aabiqa oo dhuuntay ijaarashadiisiina ma ansaxayso addoon aabiqa oo qofkiiba uusan gacanta ku hayn ayaa tihi addoonkaagaas maqan oo dhuuntay ayaan kaa ijaartay dee maxaa shardi ahayd manfacada shuruuddeeda maxaa ka mid ahayd maqduuran calaa tasliimihaa qofku wuxuu kaa ijaarto waa inaad dhihi karto ho lakiin wixiiba hadday maqan yihiin ijaarkiisu ma ansaxayo walaa ardin wala istijaaru ardin dhul ijaarashadiisiina ma ansaxayo dhul in la ijaarto liziraacati liajli ziraaca abuur dartiis in dhul loo ijaarto ma ansaxayo ardadaasoo laa maa-a biyo lahaa ardada aan lahayn biyo aan yacni dhul aan biyo lahayn in ziraaca iyo abuur loo ijaarto ma ansaxayo ilaa in kafaaha ardada almadaru roobku inuu ku filan yahay maahane roobkaasoo almuctaadu ee loo caadalayahay yacni sheekhu masaladan ujeedada uu ka leeyahay waxaa weeye dhul aan biyo lahayn in dhul beereed ahaan in wax lagu abuurto loo ijaarto ma ansaxayso leannu maalu dayac wey dhulkan hadduusan yacni biyo lahayn adiguna aad qasadka aad ka rabto uu yahay ziraacay inaad wax ku abuuratid dee maalkaagiyaa dayici sharcigaan ba ogolayn sharciga ayaan ogolayn walaa ardin ardo ijaarashadeediina ma ansaxayso liziraacati liajli ziraaca abuur darteed loo ijaarto ardadaasoo laa maa-a lahaa aan biyo lahayn ilaa in kafaaha ardada almadaru roobku inuu ku filan yahay maahane roobkaasoo almuctaadu ee loo caadalaya laakiin haddii dhulkani roobku ku filan yahay waa saxiix eelba qasadku muxuu ahaa biyo dhulkii biyo ma lahan laakiin waa dhul roobku ku do-o roobkaasina uu ku filan yahay ijaarku waa ansixi walasta ijaaru ijaarkiina ma ansaxayo liqalci sinin liajli qalci sinin ilig fujinteeda darteed in qof loo ijaarto inuu ilig kaa fujiyo ma ansaxayso iligtaasoo saxiixatin ee caafimaad qabta leannu sharcigaan ogolayn manfacada maxaan soo marnay waa inuu sharcigu ogol yahay ilig kuwa caafimaad qabta ayaad dhakhtar u tagtay dhakhtartii waxaa tidhi waa dhakhtar yahow waxaan ku ijaaray yani waxaan kaa ijaartay inaad iligtan iga bixiso iligtan way caafimaad qabtaa wax cudura iyo wax dhibaato ah oo ay leedahay ma laha lannu sharcigaa taas diiday waa lilcajzi canhu sharcan qofkaas inuu iligta bixiyo uu ka caajisay sharcan sharcigaana caajis ka dhigay oon u ogolayn waa lixurmati lanna waa xaaraam ilig caafimaad qabta in la fujiyo waxaa loo fujin karaa liأjli اqawd bis qisaas qisaasun baa loo fujin karaa qofka iligtu qofku ilig kale ka ridi ilig caafimaad qabta ayaad qof ka ridi adigana waa lagaa ridi qisaas laakiin dhakhtarow iligtan caafimaadka qabta ayaan kuu ijaartay iga bixi ma ogolo xaaraam lama ogolo an wax sharcigu diiday walasta ijaaru ijaarkiina ma ansaxayo liqalci sinan ilig bixinteedii in qof loo ijaarto ilig siibideedii iligtaasoo saxiixatin ee caafimaad qabta waxaa kaloo la mida waxyaalaha sharcigu diiday oo ijaar ka mid a istijaaru xaa'idin likhidmati masjid masaladani la mid istijaaru xaa'id likhidmati masjid haweeney dhiig caadaa qabta oo xaa'ida ah ayaad waxaa tidhi lacagan ku siina waa ku ijaartee masaajidka nadiif maba loo ogolo masaajidka inay joogto qofkani sharcigiiyaan ogolayn waa manaaficda sharcigu uu diiday lama ogolo sharcigiiyaan ogolayn wayushtarad waxaa la shardiyaa kownu lmanfacati manfacada ahaanshadeeda oo macluumatan manfaca la ogyahay ay ahaato bizamaani zaman in lagu ogyahay ayaa la shardi aw ilcamali ama shaqo in lagu ogyahay ayaa la shardi wadaalika ka daabatin kastaijaari daabatin daabad ijaarashadeedii oo kale ilaa maka ilaa maka laga gaaro aada ijaaranayso wuxuu ku leeyahay sheekhu shaygan marka la ijaaranayo manfacadiisa waa in lagu xadeeyo wakti ama waa in lagu xadeeyo shayga manfacadiisa camal shaqo labadaas mid manfacadiisu waa inay xadaysan tahay wakti ama shaqo waa in lagu xadeeyo maalan qof aad dooni guri inaad ka ijaarato de gurigan ijaarkiisu intuu soconayo waa in la sheego manfacada guriga lagu nafcinayo ijaarka aad ugu nafcinayso waa in la og yahay oo waktigiisa la sheego oo tiraa gurigan waxaan kaa ijaartay hal sano bishiibana intaas hal sana kaa ijaartay kaba hal sano kabacdi caqdiga waan sii cusboonaynaynaa haddana heshiiska ama waa kaaga baxaa ama waa kugu sii jira waa in la xadido wakti la xadido hal sanan kugu jiro toban sano ayaan gurigan kaaga ijaartay kabacdi heshiiska ama waa yacni waa kaaga guuri guriga ama heshiis kale ayaan kula geli waa in la yidhaha waa sida hadda guryaha waaweyn iyo hoteelada iyo nidaamkanayga waafaqsan yihiin oo qaabkaasaa loo kireeyay amaa guryo xaafadeedka hadda marka la kireysanayo yacni hab waxaad moodaa sharcigii khilaafsan in guryo xaafadeedka loo ijaaro leanna qofkan gurigan maalan guryaha xaafadda ku yaalla waa u imana wuxuu leeyahay hor gurigan meeqa way bishii boqol dollar wey saasuu isaga geli wixii lama xadayn marka war manfacadan imisaad oofsana imisaad ku jiri lacagta bisaa la xadeeyaa guryo xaafadeedka waxaana la doodayy manfacada waktigeeda in la sheego oo zaman lagu xadido ama camal lagu xadido markii nootaayada iyo yani la kala qoranayo araajida la kala qoranayo guryaha waaweyn oo hoteelada marka la ijaaranayo nootaaya la tagaa waxaa la yidhaha gurigan imisaad ku jira toban sanaan ku jiraan bil kastana intaas ijaarada saxiixa sidaas midda waafaqa toban sano kabacdi ama qofku waa ka guuri ama heshiis kale la kala qoran haddana caqdi kale sida saxda ah oo sawaabka ahay sidaas awil camale ama shaqo waa in lagu xadido haddii kale wuxuu ku yidhi sheekhu haddaan ijaarada manfacadeeda wakti la sheegaynin waa in walba shaqo lagu xadido oo shaqada maxaa ka mid ah wadaalika ka daabatin kastaijaari daabatin daabada ijaarashadeedii oo kaleo ilaa maka laga gaaro camalay ku xadidanta waa la ogyahay yani manfacadaasi intay ku xadidantaha waa la ogyahay leannu daabaddan maxaad u ijaaratay ilaa shaqada ay ka dhamayso maka maka hadday ku geyso daabaduna intahat alijaara ijaaradii waa dhamaatay taas wakti la sheegi maayo mana u baahno wakti in la sheego leanna waxaa weeye ijaaradan waxaa lagu xadiday camal maka u ijaartay maka haddii la geeyo intahat alijaara ijaaradii waa dhamaatay waxaa kaloo la mida sidaas oo kale shaqada ijaarada lagu xadiday waxaa ka mid ah khiyaadada tulliinka waxaan kuu ijaartay maradan inaad ii tosho qamiiskan shaatigan surweelkan inaad ii tosho waa xadidan tahay ijaaradaas maxay ku xadidan tahay wakti miyaad u qabatay maayo laakiin waxay ku xadidan tahay shaqada inuu dhameeyo shaqadii hadii dha camala lagu xadiday taasna camal ayaa lagu xadiday walow adlaqa shaksigu hadduu iska idlaaqo oo usan faahfaahin ka bixin fi lardi dhulka dhexdiisa aziraacata abuur hadduu iska idlaaqo awil khiraasa ama tallaal hadduu iska idlaaqo oo usan faahfaahin saxa hada alcaqdi heshiiskaas waa ansaxa caqdiga ijaarada qofkani waxa uma faahfaahin wuxuu yidhi dhulkan waxaan kaaga ijaartay ziraacu inaan wax ku abuurto noocuu ku abuuranayana ma sheegin noocuu ku abuuranayana ma sheegin oo ma dhihin qamadiyaan ku abuuranaa beriisaan ku abuuranaa gellayaan ku abuuran digiraan ku abuuran ma dhihin dhulkan waxaan kaaga ijaartay beer inaan ka dhigto wax ku abuurto waa sax ijaaradaas saxiix wey hadhow muxuu khayaar u leeyahay wuxuu doono inuu beer uga dhigto ama gelley ku abuuro ama beriis ku abuuro ama qamadi ku abuuro lanna waa la idlaaqay heshiisku wuxuu ahaa heshiis aan la faahfaahin walow adlaqa hadduu idlaaqo fi lardi dhulka dhexdiisa azraacata abuurka hadduu ku idlaaqo awil qiyaasi ama talaal saxa hada alcaqdu heshiiska waa ansixi talaalkan maxaa loola jeedaa wuxuu yihi geedaan ku tallaalanaya geedaha noocoodana ma sheego waa saxo hadhowna noocuu doono ayuu ku tallaalanaya walaa yasixu ma ansaxayo alistijaaru ijaarasha lilcibaadaati cibaadaad in qof loo ijaarto ma ansaxayo ila alxaja xajkii maahane wa tafriiqata zakaati zakada qaydinteedii maahane wa tacliima alqur'aani qur-aanka bariddiisii maahane wuxuu ku leeyahay sheekhu walaa yasixu ma ansaxayo alistijaaru qof ijaaro qaadasho oo lilcibaadaati cibaadaad in qof loo ijaarto ma ansaxayso qofkan waxaa tihi salaaddii duhurkan kuu ijaartay iga duko salaaddii duhurka ayaan kuu ijaartay intaasoo lacagahan ku siinay iga duko ma ansaxayso lannahu cibaadada sha'nuhaa mabniyatu cala atakliif walmashaqa cibaadada sideeda waxaa loogu talagalay ikhtibaaru almukalaf qofka mukalafkaa in la imtixaano bal inuu ilaahay baari u yahay iyo inuu ilaahay ku madax adag yahay oo caasi uu yahay ikhtibaaraa la rabaa adaa imtixaan lagaa qaadi imtixaankii madaarista iyo iskoolaadka haddaad tidhaaho qofaan u ijaaran ka warran macallinkun kaa yeeli maadadii maanta lagaa doonayo oo maanta aada gelaysa ayad waxaad tihi maadadan hebelow adaan kuu ijaartay iga gal lacagaan ku siinay ma ansaxayso ma ansaxayso leanna hadhow iskoolku muxuu ku leeyahay war maskaxdaadaa la rabaa in la ikhtibaaray oqoonta oqoontaadaa la dooni meeshana imtixaan wey daacada ilaahay iyo cibaadaadka ilaahayna waa sidaas waa ikhtibaar adaan maskaxdaadii iyo jirkaagiiyaa ilaahay imtixaan uu ka qaadi inaad addoon baariya tahay addoon faajira inaad tahay sidaasaa marka sharcigu uu ku leeyahay walaa yasixu ma ansaxayo alistijaaru ijaarasha lilcibaadaati cibaadaad in qof loo ijaarto ma ansaxayo ila alxaja aw ilcumrata xajkii iyo cumradii maaha xajkii iyo cumradii qof waa loo ijaaran karaa kitaabu lxaj ayaanu kusoo qaadanay laakiin qofka xajka iyo cumrada loo ijaaran karo waa qofkee waase noocee waa qofkii macduubka ahaa laakiin adigoo xoog leh oo awooddaadii ilaahay uu ku siiyey qof haddaad tidhaaho iga soo xaji lacagtaasaan ku siina ma ansaxayo bishardi an yakuuna macduuba qofka laga xajinayo waa inuu yahay qof macduub ah oo caajis ah ama waa inuu noqdo qof meyda oo dhintayba oo laga xajinayo wa tafriiqati zakaati zakada kala geynteedii oo kale wa tafriiqati zakaati zakada kala geynteedii maahan qofaa waxaa loo ijaartay waxaad ku tiri war zakadan masaakiinta u qaybi lacagan ku siina waa zakadii adiga lagugu lahaa way ansixi wa tacliima alqur'aani qur-aanka bariddiisii maahan mucallimaad ijaaratay oo mucallinkii waxaad u ijaaratay war mucallimow caruurkan ilaa saddex sano ama laba sano waxaan kugu ijaartay qur-aankii inaad ii xifidsiiso waa saxiix ijaaro saxiix waana cibaado tacliim alqur'aan min afdal alcibaadaat walilmugtarii kii wax kiraystay wuxuu iska leeyahay istiifaau lmanfacati manfacada oofsigeedii ayuu xaq u leeyahay binafsihi naftiisa inuu ku oofsado wa bigayrihi mugtarigu gayrkii inuu manfacada ku oofsadana xaquu u leeyahay masaladan ujeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye qofkan waxbuu kireystay waa kireystay gaariyuu kireystay farasuu kireystay guriyuu kireystay manfacadii inuu asagu naftiisa ku oofsadana wuu leeyahay qof kale inuu yidhaaho qof kalaan dejinaa gurigiina waa leeyahay laakiin maxaa shardi ah gurigaad ijaaratay qofkan adigaa ka ijaaratay anaa gurigii ku hoyanaya oo xaqaad u leed anigu ku hoyan maayo qof kalan degsanana xaqaad u leeda lakiin maxaa shardi ah fa yurkabu waxaa la kursiinaa shaygii milahu shaksiga mahalkiisa daabad haddaad ijaaratay haddaad buurnayd qof miisaankaagii oo kale ah haddii kale xalaal miirashadii meeshaa ka baxaysa adigoo caato ahaad faraskan qof ka ijaaratay adoo caato ah oo konton kiilo iyo afartan kiilo ah ayaad ka ijaaratay mid boqol kiilo aad saartay marka sharcigu kuma ogola sharcigu kuma ogola fa yurkabu milahu saasaa loola jeeda fa yurkabu mila haddii kale khiyaanay kugu noqon gurigiina waa sidaas oo kale gurigaad qofka ijaaratay guriga qofka markaad ka ijaaratay e waxaad u sheegtay wax caruura inaadan lahayn oo qof maaragta caaziba aad tahay oo xaas iyo caruur iyo midna aadan wadan ayaad u sheegtay haddaad tidhaaho qofkii markaad heshiiskii gasheen toban caruura walaalkaa oo wata ayaa tihi manfacada asagu ha oofsado guri walba waa ijaartay sharcigaa ii baneeyey oo yihi qof kale manfacada way oofsan kartaa sharcigaa yihi waxaa shardiga qofku masalkaaga oo kale inuu yahay waa shardi masalkaaga oo kale inuu yahay lannu qofkani waxaa weeye waxyaalahaas faraha badan oo laga isticmaalayo ma uusan ogeyn adiga keligaa uu kaa ijaaray adigoo kale waad keeni kartaa qof sida adigoo kale caazib u ah oo markaa xaasna uusan la socan caruurna uusan la socan qofkaas oo kale waad dhihi kartaa gurigii deg laakiin adigoo caaziba haddaad heshiiska gashay oo reerna aan lahayn hadhowna aad keento walaalkaa oo sideed caruura leh gurigii aada dejiso waa khiyaar lama ogolo walilmuktari qofka kireystaha ah wuxuu iska leeyahay istiifaau lmanfacati manfacadii oofsigeeduu leeyahoo binafsihi naftiisa inuu ku oofsado wa bigayrihi gayrkii inuu ku oofsadana waa leeyahay fa yurkibu marka daabadii wuxuu kursiinaa wa yuskinuna meesha waa ugu jirtaa gurigiina wuxuu dejinaa milahu isagoo kale sooma aragti wuxuu hadday guri yihiin isagoo kale waa dejin karaa isagoo caazib ahaa oon reer lahayn sideed caruura qof le hadduu keeno lama ogol xaaraam isagoo konton kiilo ahaa mid boqol kiiloa hadduu faraskii saaro waa xaaraam lama ogol wa tanfasiku lijaaratu ijaaradu waxay ku fasakhantaa binhidaami daari guriga dumidiisii ay ijaarada ku fasakhayso wa yahbutu lkhiyaaru khiyaarkuna waa sugnaadaahoo bilqasbi booli ayuu khiyaarku ku sugnaadaa sheekhu wuxuu ku leeyahay waxyaalaha ijaaradu ay ku fasakhanto ama heshiiska ijaarada uu ku buro waxaa ka mid a binhidaami daar gurigiyaa dumay guriga qofkan aad ka ijaaratay gurigu waa dumay dee heshiiskii waa baaba-ay marka ijaaradii meeshaasi ku baaba-day wayahbutu lkhiyaaru khiyaarku wuu sugnaadaa bilqasbi boolidii ayuu khiyaarku ku sugnaadaa iyo walibaaqi dhuumashadiioo addoonkii uu kaa dhuuntay ama daabadii ay kaa dhuumatay wainqidaaci maai alardi dhulka biyihiisii biyaha go-idiisii ayuu ku fasakmi ijaaradii wayahbutu lkhiyaaru khiyaarku wuxuu ku sugnaadaa bilqasbi booli gaarigii ama faraskii aada qofkan ka ijaaratay oo lagaa dhacay oo lagaa booliyey khiyaaraad leedahay marka khiyaar ayaad leedahay khiyaar muxuu uleeyahay marka wuxuu khiyaar uleeyahay inuu iska fasakho oo ijaaradii oo dhan caqdigeedii inuu fasakho ama inuu yidhaahdo dee kii waa la dhacay oo faraskii waa la dhacaye mid kale ii keen iyo inuu yidhahdo heshiiskii waa ka baxay labadaba khiyaar walibaaqi dhuumashadii iyo daabadii ay dhuumatay ama addoonkii uu ijaartay uu dhuuntana isagana khiyaarku wuu ku sugnaadaa wuxuu kaleu khiyaar leeyahay addoonkii qofka uu ka ijaartay addoonkii waaba ka dhuuntaba khiyaar uu leeyahay inuu iska fasakho de addoonkii hadduu dhuuntay aniguna waan ka baxay heshiiskii ama inuu yidhaha addoonkii oo kale ii keen wainqidaaci maa ilardi dhulka biyihiisii biyaha go-idiisii ayaa khiyaarku ku sugnaaday waxyaalaha kale oo khiyaar ku sugnaanaya waxaa ka mid a dhul dhulbeereed ahaan aada u ijaaratay ayaa biyihii ka go-een dhulkan dhulbeereed ayaad u ijaaratay biyihiiyaa ka go-ay khiyaarad leh ee caqdigi waad ka bixi kartaa heshiiskii wayasixu waxaa ansaxaya baycu lcayn caynta beeceedii waa ansixi cayntaasoo almusta'jarati ee la ijaartay halkan sheekhu wuxuu ka gudageli waxaa weeye guri ijaar loogu jiro ma la beecin karaa haa sharcigu uu ogol yahay guri la ijaartay waa la kala iibsan karaa dib malahan oo maalan gurigan adigu aad ka ijaaratay qof aad ka ijaaratay bishiiba boqol dollar inaad siiso ayaad ku ijaaratay kii milkiilaha ahaa oo guriga iska lahaa maalintuu rabo u ijaaran karo maalintuu rabo ayuu iibsan karaa gurigii lanna ijaaradu ma celinayso beecii ma celinayso hadduu marka qofkii miskiinkaana seeyeen miskiinkii gurigii lagu lagu dulgatay isagoo laga ijaartay ayaa gurigii ninkii uu iibsaday miskiinkii hadduu ijaarada ogaa iwoy yacni mushtarigu waxaan leeyahay miskiinka wax laga iibsaday miskiinka wax laga iibsaday markuu yidhaha gurigii waan iibsaday qofuba ugu yimid qof degan gurigii uu iibsaday qof deganuu ugu yimid oo dhahaya ijaara ugu jira hadduu ogaa ninka lacagta ka bixiyay guriga ijaarka hadduu ogaa khiyaar ma laha shalay soo ma ogeyn guriga aada iibsatay in ijaar loogu jiro khiyaar ma laha haddii laakiin uusan ogeyn wuxuu ka war helay gurigii ijaara loogu jiraa guriga asagoo isla iska deg waad iibsatay qof ijaaru ugu yimid mana ogeyn hadduusan ogeyn khiyaar uleeyahay muxuu khiyaar u leeyahay inta muddada ijaarku ka dhammaanayso inuu sigo beeciina sidiisii uu ahaado iyo inuu yidhaha beecii waa ka baxay guriga hadda inaan degaan rabay lacagaan ka bixiyey gurigiina waa la degan yahay beecii waan ka baxay lacagta uu leeyahay labada xaq uu leeyahay wayasix waxaa ansaxaya baycu lcayni caynta beeceedii waa ansixi cayntaasu almustajarati ee la ijaartay allah subxaana